Haweenaydii hore ee hal mar Koongareeska ahayd, Abby Finkenauer, ayaa ku dhawaaqday inay u tartamayso aqalka sannadka Mareykanka. Maanta waxay noqotay qofkii ugu horeysay ee dimuqraad ah ee la tartama Senator Chuck Grassley, oo ka mid ah mudanayaasha ugu muddada dheer taraakiibada soo qabtay taraakiibada Mareykanka. Sidoo kale, Dave Mulber oo baarlay tartan dimuqraad ah oo ka socota Manning, Senatorka gobolka Jim Carroll ee Sioux City shalay kale wuxuu caddeeyay inuu u tartamayo doorashada hordhaca ee xisbiga Jamhuuriga. Finkner iyo Mulber ayaa la filayay inay berrito ku sanaadgaan magaalada Sioux City si ay u muujiyaan taageerada ay u hayaan maalmarinta "Xeerkii Roe" ama "Ilaaliya Xaqa Abuurka." Sharciga Roe wuxuu baabi'in doonaa sharciyada xaq u yeelashada. War saxaafadeed ka soo baxay xisbiga dimuqraad ee gobolka Woodbury ayaa sheegtay in taageerayaasha ficilku ay isugu soo ururiyeen dhismaha federaalka hortiisii afarta galabnimo. Kooxdu waxay ka codsanaysay Senatarada Iowa Grassley iyo Ernst inay taageeraan ficilka xoojinta ururada. Iowa ayaa la filayay inuu ka helo ilaa iyo $170milyan dacwada la socota afar shirkadood oo loogu eedeeyay inay gacan ka geystaan qabatinka cudurka opioid oo qaranka iyo dibadda ah dhafka. Saamiga gobolku wuxuu ku yimid qayb ka mid ah bilyan oo dollar oo heshiis ah oo ku lug leh daraagood ka samaysan Johnson & Johnson iyo saddex shirkadood oo qaybiya iyo aan qirin wax Muslimiin oo kasoo qayb ah heshiiska. Lacagta ayaa ugu horeysay lagu bixin doonaa dadweynta iyo waxbarashada.